bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isan dhugan su-aasan hamiin kasta markii la kureeba hamiinamada jamaacada ee sabtiga hoydaasa hamiinamo qamiiso iyo jamaaca hoyda ayta taariikhdan iyo ka eedeenta labaati toddobada bilo lamaad sanada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsan doontaan oo ilaahay karaanagada weliba ku mid ahaa ganacsatada ku dhaqan magaalada baydhabo oo cabasho ku muujiyay n g o-yada iyo hay-ado samafalka ee ku howlgalo magaalada baydhabo yahaana ku mid ah kaamka magaalada baydhabo mayata cabashadiyo maynaha kabeegi sacdun barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan waraysi dheer oo nolweeldhan ahaana ku mid ah ganacsatada magaalada baydhabo saasaata weliba barnaamijkaan hasinka gudbii doona oo ilaahay karaal nagada shirki golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geegila ka dhaari wasiirada cusuban dhowaan madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed laftagareen isu magacaabay barnaamijkiia ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasinka gudbii doone malaaq ciidan cabdi cabdiraxmaan oo ah malaaqa guud ee beele jiroon oo geegalka caleemasaare magaalada tan baydhabo mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk oo ku qayb galay saasaata weliba barnaamijkaasinka gudbii doona wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo towbarhan hiri hana ku mid ah ciidamada dowladda soomaaliya waanu sheegeen ciidamadan lanqaadi doona dalka turkiga qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagad anigo maxamed cabdiraxmaan cabduliyaasin saare intana siinkula dareersiyahay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaane dhinacsan adiyo nin fadhiye mar kale mar lamaad akhyaariha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan faylan kolka kale khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan shirkigolo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya toddobaad welba maalinta khamiistiyo kuweeldhadaayan xarunta madaxtooyada kumeelgaarka ee magaalada baydhabo iyo weliba geegalan ku hadalay arrimo dhowr ay ku mid yihiin amniga iyo siyaasada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo mashaariicda horumarineed ee laku fuliya ee deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya kulankan tiisdareeri saasaato weliba laka dhaariyey wasiirka wasaaradda shaqadii shaqaalaha iyo wasiirka wasaaradda walbarashada goboleedka koonfur galbeed iyo ku-xigeenka wasiirka wasaaradda walbarashada dhaarinta wasiiradun weliba golaha wasiirada ka hor dhaariyey gudoomiyaha maxkamada sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyoona ka dambeyn shirka markiisa ha dhammaadayna warbaahintan ku warbiyi walaayay qodobadii lanku hadalay shirkan ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
waxaa igu wallaahi ah waxaa igu wallaahi ah igu billaahi ah igu billaahi ah igu tallaahi ah igu tallaahi ah oo aan magaca ilaahay oo aan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa ugu dhaaranayaa in aan xilkayga in aan xilkayga u guto u guto si daacad ah si daacad ah oo danta dalka oo danta dalka iyo diintuba oo diintuba ku jirto ku jirto dhowraayana dhowraayana dastuurka dastuurka iyo shuruucda kale iyo shuruucda kale ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed
labaatan labaatan waxaa inoo qabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxyaabaha maanta shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya la iskula soo qaaday waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka guddiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay u saartay guud ahaanba sidii ay soo qiimeyn lahaayeen dadka hareer degaya eerboorka shaati gaduud international airport warbixin laga dhegaystay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq ayaa warbixin dheer oo dhinaca amniga ka soo jeediyey halkaas isagoo sheegay in gobollada koonfur galbeed soomaaliya degenaansho badan ay ka jirto walow toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada qarankuba ay kula dagaalameen gobolka shabeellada hoose Ah, al-shabaab oo isku dayay inay dhibaato badan u geystaan fariisimaha ciidamada qaranka soomaaliyeed hase yeeshee ciidamada qaranka soomaaliyeed noocyadooda kala duwan ay ka hortageen dhibaato badanna halkaas ay ugu geysteen Ah, sidoo kale toddobaadkii lasoo dhaafay ah, sida la ogyahay baa degmada qoryooley waxaa ka dhacay dagaal ay soo qaadeen nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab oo iyana ciidamada ah, deegaankaas ku sugan ay ka hortageen walow ay ah, buundada labaad ee dadka reer qoryooley ay isaga gudbaan ay dhibaato gaarsiiye miinooyin ay ku xidheen hase yeeshee ciidamada soomaaliyeed ee deegaankaas ku sugan ay guulo badan ka soo hooyeen shabaab badanna halkaas ay ku dileen kuwa kulana ay ku dhaawacmeen hub badanna ay uga furteen sidoo kale wasiirka wasaaradda dekedaha iyo uh, kalluumaysiga iyo khayraadka badda aan idhaahdee koonfur galbeed soomaaliya oo isna warbixin dheer oo oo halkaa ka soo jeediyey warbixintaas oo ahayd in guud ahaanba wasaaraddu toddobaadkii lasoo dhaafay ay uh, doomo ilaa labaatan doomooda ay u qaybisay dadka reer koonfur galbeed soomaaliya oo ku teedsan uh, gobolka shabeellada hoose gaar ahaana degmooyinka marka baraawe iyo deegaanka la yidhahda jaziira eh, doomahaasoo labaatan xabo ahaa lana siiyey dadka reer koonfur galbeed soomaaliya dhallinyarada ka kalluumaysata badda si ay horumar badan ooga sameeyaan noloshooda iyo wax soo saar badanna ay u yeeshaan iyadoo si guudna loo amaanay wasiirka dadaalka quruxda badan uu uu ka geystay helitaanka doomahaas eh, lagu caawiyay dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyadoo lagu ammaanay hay-adaha iyo shirkadaha ku caawiyey in arrintaasu ay sidaad u hirgasho sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isna warbixin dheer halkaas ka soo jeediyey isagoo sheegay waayahanba in soomaaliya oo dhan gaar ahaana gobolada koonfur galbeed soomaaliya ay ku soo kordhayeen hay-ado kala duwan ama shirkado kala duwan oo sheeganaya inay dadka soomaaliyeed ay investment u samaynayaan noocyo eh, kala duwana horumar badanna ay ka samayn doonaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay digniin guud u jeedinaysaa dadka soomaaliyeed gaar ahaana dadka reer koonfur galbeed soomaaliya oo waayahan dambe aada ugu howlan inay dhaqaalahooda geliyaan meel aan laga hubsanin iyo cid aan damaanad lahayn oo shirkadaha ay ka mid yihiin forokis iyo kuwa la midka ah oo dadka soomaaliyeed waayahan dambe hantidooda dhac badan iyo dhibaato badan u geysanayo sidaa daraaddeed dadka reer koonfur galbeed soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan oga digaynaa inaanay aada ugu kadsoomin hantidooda cidda ay ku aaminayaanna ay tahay cid la aamini karo damaanadna leh haddii birito ay wax dhacaanna meel loo roocanaya la heli karo iyadoo wasiirka wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed soomaaliyana amar lagu siiyey inuu baaritaan dhan dheer sameeyo uusan diiwaangelinin hay-ado kale oo sheeganaya magaca forokis iyo kuwa la mid ah diiwaangelinna aan loo samaynin dadka reer koonfur galbeedna aada uga fooji- foojignaa
gaaf gaaf gaaf media gaaf gaaf gaaf shirkada daawacadda gaaf media gambaleel iskool oo ku dhaweeraba arday guusdambeedka ku koodee nanki daabacad gaaf media kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkada ka garaada goyti gaaf media garaasii dooga haabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacadda ee gaaf media garaar garaar i garaawma leh boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkado daawacadda ee gaaf media gu'ideer gaaf media weligal iyo weliguddi wala gaardhakawma leh shirkada daawacadda ee gaaf media daabacad deheb e design door eh shaqaale khibrad i aqoon leh garaajo lindeerana meeliyo ku howlgalaayango shirkada daawacadda ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkaiyada qobadaas gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding car breading gaaf media walayaha saara soyba ku mid aha 3d signboards billboards flags t-shirt and cabis rule up light boxes business cards id cards stamps brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc
shirkada daabacaadda ee gaaf media mayba kiyaale markii aad moodo sharaama shantaraal intiyaad andeero dahabshiil galantaa midig fiiri mayba markiiba argaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariirka horoshale ewerli hal lama afartii sede konton soddon iyo kow ama koorto kale ewerli hal sagaal toddobaati kow afartan tumisada ama gmailka gaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshoy balanteeng maybuwa
haddaba daawacadana gaaf media
qayboga hor ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaare magaalada baydhabo weliba geega ka qobsoomay caleemasaarka malaaqa guud ee beelo jiroon oo ku mid a beelo dego deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya malaaq aadan cabdi cabdiraxmaan walina munaasabada caleemasaar shee ku qayb galay malaaqyada dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaano ku dareeran dowlada federaalk soomaaliya xafladan oo ujeedadii ahayd caleemasaarka malaaqa guud ee beele jiron yaa weliba yaa ku dhiiday hoteelka horyaal ee magaalada baydhabo welina ku qiib galay xildhibaana wasiiro kushal dareeri federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka ururada bulshada sida dhallinyarada iyo hanraabta iyo saas oo kale qiibo shal bedelan bulshada reer baydhabo khudbadoogii munaasabada caleemasaarka lakujeedi oo badanaayan dardaaran iyo hambaliyo landiraayi malaaqa caleemasaarka kijeeli roogi ee aadan cabdi cabdiraxmaan yaa welibaan ka horeyntii hadalka la siiyey waxaana ku mid ah odayaasha dhaqanka ee goobta laka casuumi galayaasha baxda saafada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib eh, may la reey sadarkoodan su-aalka dhon hadal baan may la reey haangu buuyaw Eh, markan ka horreeyta mayn hambalyeeyeeya Eh, guud ahaan eh, beelo jiroon gaar ahaan nabadoonada sharafto badan leh xildhibaanada qaranka xildhibaanada maamul goboleedka maamulka gobolkii degmada walaagay reer walaalaheyna reer jiroon ku jara maysinglen amarkan koreyt hambaliyo mayhaasku doorteen lang maaquuleh odayaalka dhaqanka na la si- jaan qaado korahaasku doorteen Eh, lamadii bereni liroogi tijaabo ahaan haniinka darteen aan maleeyana Eh, tijaabadiisin haniinka darteena ka guulaysadi may naqday lan odayeh qiimo badan akhyaar ah oo sharafta reerka i sharafta tiidiis bay eedan ilaaliyaa haniin doorteen eed iyadan kama hasantiin marka lamaad mayn hambalyeeyeeya malaaga guud ee beela jiroon malaaq aadan cabdi cabdiraxmaan malaaq mayba kalena hadhoow qiimo badan haleta dadka ada ku dhalatiina mayba ha ka sharafeen odayaalka dhaqankaada ha ka biirtina mayba kaleena hadhoow si sharafle ha ka dhoow Eh, mayba kalena markan ka horeyti Eh, may laakiin dooray dadka ka nool reer koonfur galbeed dhammaantii oo amba soomaaliya dhammaantii khaasatan walaalaha reer jiroon may lakiin ku baahan yahay inaad aan cadaalad falo may lakiin ku baahan yahay dhanka eh, kan xumo adag koo horjeedo kan fayle adag kiila jaro dhammaantiyo inaad lankokiin haadaan yihiin haddii marti sharaf kale ay yihiin haddii wasiire ay yihiin haddii xildhibaano ay yihiin dhammaan nin walba magaca meelo ka fadhi iyo ka salaame salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ee, maanta ani xafladan caleema saarka malaag aadan una roogna sharfwiinanigat meelun malaagyadana uleesa ka degi beelijirooma uleesa ka degi malaagyada booska binaa weele hambuuy beeliji roomna malaag laanga haytayona malaaj u hele laakiin may fadaane reen reentu un hiraabtum unta ka roogna ani ka dhammaysana waktiga malaada malwalba alxamdulilaahi ee maskaxda uskaolka maamulow tiitingu ani garab surnaatan marba meelaka toosanta isan eh, mar- la martaan meelaka qoloonta ka toosidan marka marka hore malaaga iyo andu'aayan intu umude lanka wabalahaysidiya be mas-uulidda wada shaqaysid kortama ilaahay bshila kuwaasiya oolinimada hataa wal shaqaysid koro le hool wal shaqaysid koro kol madax wal- wal askar wal shaqaysid koro laakiin mas-uuliyadda oo in aad shaqaysid xildhibaanka bahaadoy walow qabiilka samadoonka bahaadoy wala shaqaysid kortama madaxweyne usan kibiinyo
ilaahay markuu raadame malaga lahan dira umudun qalbasho la geliye lanke markaas ku bacdi ya maragne ya umudun lanke dooradaas markuu ilaahay doorni malaa'ikta san dira dadku qalbasho la geliye marka markuu horto may baa do ayna malaag oo suru ee indii malaag iyo amrikiis ay saday soo wadaa ku reeb sheegay oo kale ee sheegaadan ay ugaas ee sudaangadan ee laga malaag hadii marbadu umri sheegay talare amrigi sheegay malaaqii oo waqtigii taariikhdii maragna ankafelat qaaday oo talbisfeedna cadaalad hogaamiyey ya ilaahay aan warsadaa intiis ilaahay ka weelo awalan waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka koonfur galbeed dhammaantood xildhibaanada heer federaal iyo heer maamul goboleed golaha wasiirada nabadoonada dhallinyarada haweenka saxaafadda dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee kasoo qayb gashay xalfadda calaamisaarka malaaq aadan cabdi cabdiraxmaan waxaa idinku salaamaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan marka hore aan hambalyo u diro malaaqa guud ee beesha jiroon malaaq aadan hambalyo waxaan kaloo hambalyo u dirayaa reer jiroon oo garteen maanta in ay soo keenaan qof diin iyo caqli iyo xishood ilaahay u dhammaystiray waxaan rabaa iyadoo waktiga iska yaryahay wakti kulalna lagu jiro inaan malaaqa aan saddex arrin kala dardaarmo reer jiroonna hal aan kala dardaarmo xildhibaan axmed taw oo ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta koonfur galbeed yaa dhinaga kiijo hadhowaayeen malaaqa caleemasaarka kiijilroogi iyo oona sheegi ini markaas lambaahanyi in la shaqeeya malaaqan caleemasaarka kiiji geeka dhii malaagana intii aanu koorqabo wali la shaqeeya jiray malaagidii hornaan dhamaleen tababar kale manbaahana malaag tababaran gogoloo isla jiifne isla shuugu jirne isla jarajarne marka walbalanka nin ku faa'iidiya aaminsanay sheekh bare cali gaabowgeena iyo malaag alla bar intii isla noolayay iyo aan khadmiyay waan inshagayay kadii ishu fayla inii isku baadawa iyo aaminsana malaag meeluuna tirugna malaaga badan alla kacalay masaari adeena malaagi inka dambooya hata laka calay masaara doono iyo asaf ilaahay kii la garab gala oo alla ka saaray mas-uuliyadu reer jiroom
heer gobol iyo heer degma ee gobolka baay sidoo kale heer gobol weejid iyo macnaha heer degma bakool xudur iyo gobolnatooraha ku-xigeyshay iyo guddoomiyaha degmada weejid dhammaantiin ururada bulshada inta ka kulansan dhammaan saxaafadda hooyooyinka dhallinyarada assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib walaalayaal umaysigan ku raaligeliyaan horta waktiga kaluul i xaaladda oo hata laka jara oo macnaha ilaa hata heerdaada laan ilaa hata laka deeri taasin ku raaligeliyaan insha allahu tacaala taimku tan kale siisin la socotan reer jurong may lahaytay afar malaaq i malaaqa malaaqyadiyo shan malaaqa iska haada jiraan siisin la socotan bakool i baay i gedihay siisin la socotaan hoshe ibrahim gedihay malaagadii mayhaay xudurahay sheekh barali ogaagow bay dhawahay jiifkiyo dhan kulmiyowna mayhaay maalin cala baryahay duuliyaaga markii isu dareero hooba madabu ku goha dirti isla jarti kulli wareeraya sanadeedaata laha moodi dhib badan iyo wareer badan yaa hadda maray siisin la socotaan taasoo sabab haytay hoggaan la hoggaanka jiifafka ilaahay naxrisa waqtiga iska higo nas dhow ya dhamaadeen ya ilaahay kii joosheeni ilaahay jannadii waasacanka weela arrinta tan jaranjarooyin badan ah martii tolka turunturo badan aka sheentay eedii eedaa macnaha masqan wareeran ku dhii ilaahay may dad waafajiyey arrintan arrin eed iyo eed lagu fikiri salaatuleyl badan laga tukudi istikhaaro badan laha ku suubi ya jiifkan malaagan ha ka bahi ilaahayna ilawalwalaakay dalyay dadyay iyo umatis iyo heer soomaaliya ilaa heer koonfur galbeed anfahayna allanayka wada weela kulligeen tiidiya kale walaalayaalow maysii sheegay intii vaakumkaas jari dhib badanga jar malaaqyadii arrintan deegaanadan koonfur galbeed roogi may ku codsadaan inay ugaaska garabka siiyaan wal badan oo dhibaato ee beella xuquuq badan oo la kaleeyey iyo xuquuq badan oo kuma qondhina maamul iyo dhina heer aragday ee bulshaba kuma qonga jiraan inay ugaaska arrintaas garab ku siidaan xuquuqdii beella seheje sidiisu macnaha xaje iyo xuquuqdii beela fadi beella beel weyn waaye sida hata miisaansha iyo si xaalado hata laha maray hata deegaankan shineedii hoob ha ku qaadna koonfur galbeed walaay heer federaale iyo heer state atiyoba xuquuq badan oo oo unatabahaynoo jirta maysan ku codsadaan inay garabka siidaan ugaaska isuuna may ballan lasiin ku qaaday beelo walaayaan xuquuq ah khaas iyo caam oo la kaleeyey kukuma qobno inuun garabka siin taasa siin ku ballan qaadaan tankela xillo kale walaalka jara toohambalyu do-aawo ugaaskiyo caleemasaashay geeku labaatan iyo toddobada bilo february inaysa niila ogaatan niila qaadan yasiinka weerni yasiinka casumni weli heer mas-uuliyiin lamaada gobol heer aragday sadiida gobol umado ku dareerta ilaa iyo odayaalka dhan dhammaantooy ururada bulshada dhan caleemasaarka inay markhaatalo ku nagada heer federaal iyo heer state tan kale oo haniin wehelieda maybu aha walqobadkiyo ugaaska walqobadyay beelis inin cadaalad fala beelo walbadana tirsadahay
ورا شيء كان من دلو يسجل ها
een moorakadaai qosobaa liinguuriyey aan booro wali atili ogayna io eeliglo usbaalma ah sacaab company sber bartis caalamigaha bulshooy ogaalaa onlanki haaye elbie wa orore abaarlanki galona meel aaran ee aan guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab kambani isbeer baartisan ororoy ila wali jeelaa uurka anroona afarshe meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto injaryi alaabtiyo hay ku oombateena bulshoy oroora saxaab kambani isbeer baartis andu meeladaya afar bool iinku fadhiya albar moosi faraay i iskaalmayntada oo halaawtay arnijiridee waxa ku edeeyey inkasiinka akaasay mudun agalbereed baabuur waa iska fadaasan inkaseeda bulshooy saxaab kambani isbeer baartis saxaab combany isbeer bartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baabuurta sida motoorada oo nooc welbile luga baabuurta batariga baabuurta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta leh oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc kasta leh mooto lamalugaadley bashkaleetiya iyo isbeer kale oo fara badan inkaseeda walaalayaal saxaab combany isbeer bartis ogaada bulshooy hamar malanku adeega wayba usasa toosa enkiirinya abuudabey
kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan weli akhyaarey waxaana ku mid a ganacsatada magaalada baydhabo iyo waliba yokacobada hayanga waxaana ku mid a n g o-yada iyo hay-ado samafalka ku howlgalow deegaanadani koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar sheekh aadan dalmar oo ku mid a waryaalka warbaahinta warsan iyo ganacsatadu waxaana ku mid a wareysi kulweeladi horta hadhowaada wariyaalka atiin walaa dhibko una ninsheennay oo isinsiinka koyna waa etaaha inayuna ganacsatadii magaalada oo yaryarayte oo loorleytahayte iyo hayne hamar makala kooyanna ina taray una dhan dekadaana oy waaha ina taraygaas ahay ina taraygii wali liin suubsaday niman oo injiyowla iskool dhisaay jidad dhisaay qandaraas la haayeen iyo ina way ka qaadadeena qandaraas ina ganacsatada ka burburyaan dukaamo waaweyn aan dhisadan antana bumbashar hireerikaadii oo ka dhisadan antana elisig maylaraaye somofon ka ijaaradan anta alamaar anta oba isharow afartaas goobood oo la suubsaday maalintii soddonka belle madii la deero ee wali la furaa dukaamadii oo la furaa wali baawur ah hagalyaa meelo laka degsade anti ka horeyta labaatan isiyeedka maalmood kiilo sokore may ka gadado dukaan oo furano ganacsi ulilihii may argo baawurkaasa laka dijiye halmiis i makiinadoo yaala kaaba kaamla oo kaamki kaaba kahaay bilaanti kontonka kaaraa ku qaade aw hebelow duka- meelitis jey hebelow adin hebelow inshaan meele laka qaadade kaararkiya meele la dhereeriye bilaantiya laka kuuse walgediye beesodii meele lankii loorkii lakala wareejiye unu marka labaatan iyo siyeed maalmood yaha sugaani lankii unu biilsiine askari haadoy shacab haadoy shaqaale haadoy nooca kasta haadoy habarti kii dameerka dhaaniyay tii gurnyaha guraasi oo soddonka maalmood ola noo qaadadaasi bilaho bilideere kaarko aying moqona la hayti walaajihi galka sii unu habarti oo bisku dhigno marka maanaha war holaga isii an habris walba lahaysi ananta jeeye oo gadadaasa idayba baahnaato maya una ganacsati ana dhibkaasana saamaya maamulka degmada gudoomiyaha degmada ku-xigeenji iyo ansaani haddana weli sheegane una awoodmalihiini ilaahay awoodleh guri oo lama boqol iyo konton doollara ka degagna saddex boqola guri ka ijaarni ganacsi ana loorkasa macnaha biilka wadiyohayna haddii una loorkii biilka kuwadiyaani injiyoglinin hoog sheegadi oo hay-addii iyo kaamkii dhatiyo macnaha qandaraaska furadi una qandaraasna nooka furadi taas ilaahaya macnaha ninku maqan maamulkii meel saraya an sheegohayna culeysku una naxaaya maamul gobol iyo degmo dhammaantii oo macal arintaan dadkii qusayta waylanah ganacsiga ha galeen dadka injiyowlada ah dukaamo furudeen ay ku ijaarido suuga gudaha galeena saba unan shaqaysadaanan shaqaysa maah makiinada iyo miiska oo dukaamada aad la dharaariyey oo isbaaradana ninka dhikade oo xoogana ninka sheegadahay macnaha taas mana qobata ayinku bedeloy dhisma ay ku wareejiyoy nooca kasta suubiya oo kaleed baqaarada gudaha galeen ijaaradeen dukaame ka shaqaysadaan on waylenaha kaaba kaamlaha iyo injiyowka hay-adda dhatiyoka jiraan hay-adda oo wali biyaas oo barakaa buwal siyaasa barakaa on wal mindiidinin lankii macnaha barakaa buwal siyohay nooc kastaba haadoo hadhowaayana lan dhirgan awalla siyohay lan baahan walmay siyohay ilaahay ku obsadaana been walla eraawhi gosku jee habara macnaa safka hiraabta galla aag lama jirgaan laha siyohay meelo walmay ka dhiibahay laakiin una ayna nin xoog sheeganay ganacsigaana ay laka burburinay haddii ganacsigii kana laka burburi linka tiragale taas wali in sheegana maamulka gobolka iyo degmada iyo dhammaan arintan anti qosayta iyo an sheegana una xoog malihiini ilaahay awoodlaa lankii habaraka ay wal aysiyoy hay-ad walin ogolaatay dhatun dadka ka jaraan hay ku baheen macnaha dadkaas injiyowladana yoona injiyowda hortaba iskoolkoo sii dugsigoo sii meel welba walaalaka siyaay ay ka siiyay wabilaahi tawfiiq ganacsiga oo qandaraaska laako qaadade in laka burburi linka tiragale aynoo reebay wabilaahi tawfiiq welibaytina ganacsato diiwaan galan oo gobol iyo degmo ilaa iyo heer wasaaradeedku diiwaan galan oo dhabtaan shati inji-ooyadun qandaraaska ha qaaday dadka bogtaale ee beesada kaararka ee biliilisiyaw dhataan galaw aqoonsi leyna maamulka gobolka iyo degmada markii la kulantaagan kula hadalleen arrintaas kula hadalne aqoonsiga unu muwadiina tabeelyaal wiinbaa an dhegan laakiin maamulka go- degmada aan sheegne arantaasay mana qobata una haddii ununa kaamlay furudaano oo dukaamadii haskuiraana neentale arne arantaasay walaa isu fiiriyaana maarna roorkinga galaanan arna hatta geeka bili labaata i todoba la marohayo wali labaata i todoba maalinta bili lamaad labaata i todobadii geeka la rooga baqaaradii oo wali raashinka magaalada gali meela laka dijiyey lanka ka dijiyey way waa raashinkaasi beesa in la kooyo lanka kagadadoo kagadada lanka beesa qaboo kagadada lankaasna hataa unamayleraayo de ka diitaan way dhib ma qabna macnaha ma dacwayaan murug ma qaqabna lankii walka gadadaa kagada ini is aqoonsi leeyi ini aqoonsi inglahayn ini ure baqaarka shataga liingooyey unasada hata shatagana noo qaado anshuurka anshuurtana noo qaado hay oo baqaaradaasay tiri koobka diiwaangelinta macnaha ganacsatadii beledkana nin aqoonsay maalankaas maka jara may wahlan inji o aho kaararkaas makiinadaas usugadaoda usuun injiowlo nooca kaleedaa leenkaasa maahina ganacsi oo antaha galaayo uno dhib i dheefnay laqaawdahay maa
ganacsadaa weli leeyahay xirfad ganacsi iyo waaye aragnimo oo usakaxarbii koro markiiya koy taabtagaa gundiga ku day sida tankaadmal jaraana qorshayaal oo waadka kusogow isinsiin degsan oo fadaasan mar allaali markii la deeray bili labaatin toddobaadii kala xarbii fadeen dadkaas iyo una qurinan hayna laakiin caqli ganacsi isin u waaye aragnimadin isticmaalkasan
dadkaas ganacsi oo caqli ahoo macnaha lakala harbiya maa dadkaas dad injio awa dadka oo baydhowo raashinka shaanowna dad oo maylaraay inatareyga oo dhibkaasaha maray oo qardajaha mari ilaka shaanoha usuubantaasoo isbaar antaale jitoosada maraw dhib i rafaad baydhowo hal inatarey lama inatarey mayka deegsii kor hay-adda markii hor haddii iyo raashin ambaahata sada dadkaasi oo macnaha baawureyta sakogadadaasi dhikadaasi dadka iyo macnaa wal siyaasa taasna hataa dhibmeen aragaana ti shalmaygeeraad carabkii walaha dhiib baday tamaraa jartay sakora jartay wal dhiibay taas dhacaw maka qabna laakiin tan soddon maalmood la keediyaayo macnaha labaatan iyo toddobada layla furaw bilaanti kaararkii haddii argarawan aha aha la handigaayo bagaarkaasay raashin dhukublaas yaw taasaa doodka qabna walka la harbiyaana male lankun beesi hirin iyo hay-adaa ka qaadada kaararkii beesaday la kashubayaha gediisada taas maka la harbii korn una okun kiilo sokoro ee tuman yolaa gadaana kortoon baasta ee gadaana lang injiogii walaay kaam haaye moobeeladii ka jiran kaararjoha gediisada wal una kala harbiyaana mahayna haddii fadow maamula macnaha ka meel mare qarashaasku dhiibe wal maka khasaaro hay aan laakiin khasaarada loorkahayo deerasa kiilada sokortahayo deerasa
dadka oo kaamleyda eg oo beesa laha sii jari kolkii isinsiinkoo i jareen oo raashiinka sii jarteen i habta oo inji-ooyadii la wareegeen oo dhatalangali markii aada la kulantay way diday sidai isin walka siyaasay sida inji-owga walaka siyoha isbedelkan dhahay
isbedelkan dhahay way taaha ona dadkaas madi walaha sii soddon konton doolaro wedoda lixdan doolaro wedoda hay haabsa koray haab biris ay haab bure wasiyaana antiya kale daraha kugadadaasi aani kugadadaasa moosa kugadadaasa dhuhla kugadadaasa biyo kugadadaasa welwelbi kugadadaas qudaartiya kugadada hataa habarto beeso mahasiyoha walaaye moobeelanka jarayba ma og haabsa koray haab biris alaasiya sadahleego ay habado celeenga alaasiya kontonga boqola ma ogba unun iyoa mayleraay soddon doolara antaasoo shay ka siyaanay hata lixdan doolara laaka gedi habsa koreya brisa laasiyaay wala kale adayba wal unan ganacsatada in laka burburi kaamkana laka laalushow oo injiyowkana laka laalushow hay-adaha waa injeediyey lankii macnaha iskool ciyaalka macnaha iskoolkan dhisan caafimaadan suubiya walbarashadii waxay ka galeen lankii habogtaale oo barka eh waxay walsiyan jirgaan aysinay way limbaahanyaa cayayaan arlaada galay abuura limbaahanya digir hagadan galley hagadan abuur ah moorda hagadan oo abuur ah beeraha laha ka qaadaay antiyo ganacsatada macnaha kala harbii fadeen haafka sokorta oo in tareego sheene magaalada kaaf duubo fadeen mayleeraay digir hagadan abuur ah galley abuur ah hagadan abuurkii baa diyaarha ee hadhowya misgaa abuur ah hagadan cayayaankee la bahay abuurba malaaba bagaarada macnaha oo miskadeegaas waa tahay hagadan wali wadanka lankii oo misgeeda laka gadada si beertis macnaha usuna dib angamaarada
maybaa doodka qabne macaawinadan oo raashinka eh oo la biyohaye magaalada laka biyohaya doodwiinka qobno ana may ka mid ahaa ganacsatada yaryar oo baydhabo shaqaysadaasoo ka mid aha dhibka wiin una nahaay mayba waa awal dadka markii mobilka beesi lahaan ku shubaay lacagta ka sarfadaani raashinga ka gadadaani unan danganinka jarti dadkii oo beesida lahaa siina dangaanka jarti laakiin hadda mayba dhiyo haytay raashinga la biyey leere badanaa raashinkaas mayba la siiyey dadkii oo magaalada oo xooloo qabeen lankii uun raashinka noogadada lahay yaa raashinkaas la siiyohay maahin badanaa masaakiin walmal siiyohay hataa haddii masaakiinley la sii fadi un walno may walno gadaday lan haaf sokore gadad koro haaf bariid gadad koro kartoon baaste gadad koro walno gadado hay ma in lan masaakiin ay qaxoota ee ama meelo ka baahan kiili sokore lama kiili sokore iyo lama kiili bariid ee haan laynoo gadadaayaan maani dadkii walnoo gadadaay dadkii awoodaan inay sokor gadadaan ahaytay iyoogya raashinkii la siyo hay marka unigii may baa noqonay dad fadhiilo aho meelo iska fadhiyo biilna malnoo walnoo fade walaayuna gadaadin lan kamna erohay male kow raashinna lan nasiyo hayoona male markuun dhibaatadaasa doodka qabna markuun mayba fadaane maamulka gobolka kan degmada maamul goboleedka koonfur galbeed kan ka sarey ilaa kan ka hoosey may fadaane arrintun in walla ku qabado unama diidaane shacab masaakiin eh in walla siiya ma diidaane laakiin qaabka walliin siyo haaye in laka bedelo may fadaane lama dhibaatay qobne dhibaatada koowaad mayba raashinkii oo baabuur buu raashin ee wareejisado hayaan beledka mayba dheegase geega bariid dhangmayaal waa ka bariidkii hay-ada gadisatiya leereh raashin la-aananay dhiidi saliida la waaya leereh ay qaadadi hay-ada qaadati may ka qaadayan lacagti undunoosiyay ka badana iyo lakasiye unigi hoba meeliseena shanti jirgaana herte lacagti usalakasiya dhanisiye taasna dhibaati ku qobna mayba fadaane maamulka kan kusarey kan koosey madaxweynahan kawiinye inay arrintaas waa laku wado fadaano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ada ganacsate eto ganacsatada yaryara ah ada ganacsate eto alaaba shandadaas waan hatana
iyo cabdirashiid
markuun ganacsi oo lansheendhadi oo ama masaakiin beeslaha gaadi halku siyoy ama masaakiin oo idiyo roogdo beledka gatanayti haysiyoy ada kashiina ahaan maadaama ganacsigan walbada haka haka jarti ini ganacsi la sheendhado oo la tartamo saameynsa akiilata saamaynta had iin sheegto sidaan hadkiin sheegay lankaan kiilada ee loorka sokortay ama haafka bariiska oo gadada lahay yaa raashin la siiyo hay ma e kii baahanaaye oo raashinka baahanaaye ma e kii aan haafka bariiska oo gadada lahay yaa raashin la siiyo hay markuun ay oo gadaya haafkii bariiska eh marka may lahaa haddii wallayla dhiibow dadkii aan baahanayan badanshu hala siiyoy dadkii dhibaatada qabeen aan baahanayan mayan hayne beesada halaan ku shuboy lanka soo haaf bariis ee haafsa korley man baahana wal kasti aan baahanyaa beesada halaan ku shuboy unun wal hanoo gadoy beletay kalanka ka adeegoda ama dharba aan baahanya gadada bafade hoob walba laka tarow saas halan weeloy
weli inglijeedee dadka bogtaale oo kaamuunka ka jaraan yaa inta beesa lahasi ya n g o kala qandaraaska qaaday oo raashinkii isu dukaameyahanka bahalahay yaa isbaaralan dhikday ya bakhaari inta lanfurdi raashinkii kaararkii meeliyoo jeeyaan raashinkii lakasiyaw isigna saas suqlaansiinka ka dhiiday eed iyo eed eed iyo eed dhibaatadan kuwiinna haytoba mayba ee raashinkaba hay-ada la wareego hayta hay-adina xamar makasheendadoo hayto baabuur baydhabo kooyey raashin sheenay ganacsigan kooyiya beese dabal ee kasiyo hayta markuuna taasaa dhibaataduna hadda ku doodo hayna taasuma in lamba in wala sii mandiidinini markii biliya dhamaatay soddon lideer oo raashinkii baabuurkii hawadi baydhabo isu la berada may suuqula ku waaye maalintaas raashin kastoo markaas hay-ad la wareegta haddii bariid ay maalin may argaase baydhaw dhan bariid waa hiblo oo sheenay hiblowna wali wareegi karo hataa marmar lanka bakaarka iskale bakaar wawiinka dadka sile ansaaraas geega raashin minhaal baabuurkaas waa hay-ada la wareegtiya kaley unigiina bariida kiila bariida wal gadaanob mahaynob dhibaatadan kuwii horta hay-adan injeedastaasu
wakti jare oo sicir bicirka oo sicir bararka noocaas oo kale ku dhiyaw baydhabo wakti oo goonga jare waqtigan ku gohon maybo waqtiga sidoo kale raashin iyo on la wareegan hadda bilowon dhan ay manayne hataa hadda mayba sheeno hayna ini raashinkii iyo la wareegan qaalna markaasana saameeya markuun raashin qaaleedka markaasana saameeya ama marmar may aragaaseeba dukaankaaba walban yaalna oo raashin dhanba kinka yaalna hay-adlay la wareegta maadaama aysan itiin ganacsato weli latiina khibrad i waaye aragnimo in badan isin ka jartaan ganacsiga maay ma tartama kortaana halkaas maalan inti iniskoytaan lamaas maalan baydhabo oo dhan hanisbambato ini reebataan beesadaas kaararkii n g o kun tartan ma geli kartaana ilan adduunka ganacsiga tartan ah inti maamul gobol i degmiisin ka uhaado fadeen xirfad ilaahaysan siin ka abuuray horta un ganacsatada anu urur weyn oo ganacsi ee lena macnaha manan ila tartama koraan nimankun hay-ado oo hadda walaadhi dhiibohay bili ama sad bil kabacdiya markuu dhiibaan una manila tartama koraan una mayba awoodna unoo xishmeeyana maamulka gobolka iyo kan degmada iyo koof madaxda koonfur galbeeda xishmeeyana mahayn may awoodan lanaa tuman beri iyo labaatan beri iyo bil ini ganacsiga baydhabo una hirnooba awood an lena urur ganacsi oo saasin wiinga lena marka siintixgeliyaane tartan ay haddan bilaawne oo uniisan hay-ad eh ay haddan bilaawne meeraane habkiisan walbedaan walka bedela noocaysan hadda walan biyo haytaan walka bedela kharajkun isun dadkun oo kharaj qabo nin quraac qabo qadanka daro haytaan walka bedela hoysan wal dhiibasan dadka inbaahanaayeen oo ini raashin lisii mudanaayeen wal siya haddii taas la weelo waaye maha unina shabaab culusa biyaan haddii ganacsatada baydhaweena
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهر بوشرا بروستو امبارجر براس مقايد هنغورغ بوشرا بيجي بورا روايان boholahan aruursadaayaan berdi gaboofkay lan argaw biilil mehergelaayo baan fora lilibooli runga banka hasban dhegde beertii raashinkaa kartay bulshoy kooya ku bulqaa kartee baa raashin buu hulay ma'e karyowka laka shalbarii meeyaa kookagaa bilaayo hoobi hoo raashin ada umbogaaso dhedhankay bariime eh ambaahanaaytay weydiyaasi busraa ankaseedaa ku bulqaasa kooya walaalayaal bilcda ii suurada nadaafadda bedin shay'i alaabtiyee si lahan suubiiba baahidiita berko gooyase raashinkee hoo lahasiin baadhika waboobismiin kusugu doontana dharasba anka beega maasan run habbattii hay aragdeena busoy habahaa kooya busraa borosto ambarger brash ashiriya waybaa ku helaasana borosto ii doora gadgadoontoy shawaarmo doore e ii shawaarmo sogaal eh doora faham oo solol eh wun ii og tooniliinka karyaana isgoogsi aga liyaabas malaygirili ii iskolobo firito ii safi hambegar oo shishal eh egbeger ii fish beger hambegar ii maisbegar islaash beger finger iyo zikin beger dhiniga quraacada ama afbilaawkana wayba ku helaasana dukhaan fuul binis naalo iyo weliba feegata oo erin
qayb ugu dambe barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo isla deerna khiyaaray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya weliba usgeega tobabaran hire ciidamo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya hanasoo tobabar ka dhammaysada xirada saraakiisha turkiga iyo ku tababaraayaan ciidamada soomaaliya ee ku taala magaalada muqdisho mar wasiirka gaashaandhigga isu khudbad injeediya ee ciidamada tobabarka handhamaaday iyo weliba uso eedan bogaadiyey saraakiishii tababaraya ciidamadan ku mid noqdo doona ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo weliba soo kale sheegay in askartun si tobabar shalaan dhammaystira dowladda soomaaliya yan qaadi doonta dalkaas turkiga oo tobabar dheeriyo ha ku qaadi doonaan waa kuwa wasiir amar dambe oo ku hadalay munaasabadda xiritaanka tobabarka ciidamada soomaaliya iyo reformka ciidan insha allah waxay astaan u yihiin qarannimada ummadda soomaaliyeed waxaana ummadda soomaaliyeed ugu fadhisaa difaaca dalkooda badbaadinta ummadooda ama shacabkooda waxaan rajaynaa insha allahu tacaalaa sida hadda ay ku dhaarteen inay waajibaadkooda ay gudan doonaan insha allah inaan la hadlo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan u baaqo wiilashan quruxda badan hadday ogolaadeen inay bixiyaan naftooda erdigooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda si ay ugu difaacaan dalkooda hooyo waxay uga baahan yihiin isgarab istaag waajibaadkana saaran inaan isku duwno inaan ka fikirno sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa wakti aan u gelino sidii lagu heli lahaa wiilal u diyaarsan difaaca dalkooda shacabka soomaaliyeed waxaa looga baahan yay hiili hoo inay garab istaagaan ciidankooda la shaqeeya si daacada ula shaqeeyaan warbixinada kala shaqeeyaan maskaxdooda iyo caqligooda ay kala shaqeeyaan ay caawiyaan si ay u gutaan waajibaadkooda waxaa runtii u mahad celinayaa madaxda iga sarreysa ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane xasan al khayr oo runtii labadoodaba ay ka go-an tahay dib u dhiska ciidanka annagana waa naga go-an tahay taas sadar muudo sagaal ka ka dhan waa mida aada u jeedaan maalin walba mar ciidan tababar loo xiraayo iyo mar ciidan kale tababar loo furaayo oo la dhaarinayo aada iyo aaday umahadsantihiin dalka cadowga lagama xoreyn karo ilaa uu ciidanka noo dhismo alxamdulilah meel fiicanaan soo gaarnay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuunan ugu garab galo inta noo dhiman inaan gudo waxaan rabaa inaan kor istaago inaan umahadceliyo dowladda walaalanaya ee turki ugu horeeya madaxweynaha rajab dayib ordogan wasiirkooda difaaca dhigayga saaxiibkay huli sakar iyo taliyaha ciidanka ee jamhuuriyadda turkiya gishaar guler oo noo ogolaaday inayna siiyaan fursaddan qaaliga aan ku tababarno ama dib uula soo laabano sharafkii karaamadii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu la-aan jiray waa mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan la hadlo ururka cusub ee ururka shanaad ee gorgor oo maanta horteeda taagan mar waxaan rabaa inaan u mahadceliyo inay u diyaar garoobeen inay bixiyaan naftooda iyo erdigooda sharafkooda una bixiyaan dalkooda iyo diintooda iyo shacabkooda midda labaad waxaa laidinka fadhiyaa akhlaaq kala dambeyn ilaalinta sharciga iyo sareynta badbaadinta ummadda xilliga dagaalka lagu jiray xilliga nabadda ay jirto waxaa laydinka fadhiyaa inaad difaacdaan dalka ka difaacdaan dhibaatada dibadda uga imaanaysa dibadda gudaha ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu idinka dhigo kuwa qiimo badan sharaf badan ummadada soomaaliyeed ay ku faanto insha allahu tacaala xaqiiqdii aada iyo aada ayaa umahadsantihiin soomaaliya ha guuleysto soomaaliya ha guuleysto soomaaliya ha guuleysto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha guuleysto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha guuleysto insha allahu tacaala waxaan iskula dardaarmaynaa guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo horumar iyo dalkeenna oo gaara nabad guulaysta wiilashayda insha alla
guud ahaan akhyaaray barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo hasiin saareno maxamed cabdiraxmaan cabdulle dalmarna oo kala qayb qaaday dhinacsanaadana gacan weyn ku jeysaday cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan weliba dhammaantaan oo isku duuban siin kugu tabaanay sidaas iyo hamiin faylan ammaana allah